Hay'adda Aqoonsiga iyo Diiwaangelinta Qaranka ee NIRA iyo waliba magaalada madaxda SSC Kaatumo ilaa sacaanoodii ka gobaday kulan dadweyne oo lanku aransaday korangadowga wacyigelinta dadweynaha magaalada ee la xiriira aqoonsiga qaranka iyo shaqada NIRA waliba gobrow ku hayay kulanka gudoomiyaha magaalada Laascaanood xildhibaana wasiiro agaasimayaal ganacsato aqoon-yahanno iyo qaybo kala duwan oo bulshada degmada Ankoreen maareeyaha hay'adda NIRA ayaa waliba uu sharaxaad ku bixiyay ujeedka iyo muhiimadda la leeyahay kulankan dadweyne cusub oo ka dheeraaday walyaabo iyo gobolaadaas NIRA iyo waliba muhiimadda bulshada Soomaaliyeed uu saanlayahay kaarka aqoonsiga Soomaaliya marka laga hadlayo aqoonsigu haddaan isweydiino maxaa aqoonsi ku ah haddaan hadda isweydiino maxaa kugu soo dhacaya maxaa aqoonsi inoo ah nin kasta qabiilkiisaa u ah war maxaa isheeg baa lagu leeyahay ree in hebel baan ahay wey soo maaha laakiin adduunku manaha conventional miyaa taas wax la isku waafaqsan yahayba maya waa kastan innagu aynu samaysanay oo aynu isku garanno waana isku dhibaatay sababtoo ah haddaan mararka qaybtood waxaan aada uga helay riwaayadu jeeray sooraan nin la yidhahdo oo aada u xigmad badan oo maaragtay runtii madadaalana waa ku jirta xigmadna waa ku jirta mararka qaybta waxay matalayay aanadu dhibaatada ay leedahay marka nin qori wataa u imanaya wuxuu yidhi weliya anaa i raaraadinaysa iyo waxbuu ku leeyahay marka wuxuu yidhi waa kaan raadinaya buyi marka wuxuu hadal xigmad badan buu yidhi wuxuu yidhi aan ii sheeg qolada aa raadinaysa ama kuiraada maihiyaanu yidhi yah marka horta aqoonsigu micnaha heerkaasu inan ka inan ka maraya aqoonsigu waa wax aan isku dhibaataynay inagu definition iyo custom aan leenahay bay samaysay dhanka kale waxaana ku mid ay wasiirada ee ku qayb galay kulanka iyo waliba siyeedii handhawaayana shaqada fayle ay hayta hay-adda niira ee markaasi an hayta bulshada soomaaliyeed runtii waxaa sharaf weyn inoo ah in aynu jaanis u helno in aynu qaadan karno kaarkeenna aqoonsiga wadaninimada soomaaliyeed qof kastoo reerasi khaatumo ah waxaan leeyahay wayn ognahay qalbigeenna iyo quluubteennu waxay jecel yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed waxay jecel yihiin qarannimada ummadda soomaaliyeed waxaynu ku faannaa inaynu nahay waddaniyiin soomaaliyeed kaarku wuxuu caddaynayaa wadaninimadeenna waa aqoonsigeennii waa hubkeennii waa dhalashadeennii aan qaadanno kaarka aan isdiiwaan gelinno qof kastoo innaga inaga midi inuu isdiiwaan geliyo waddankana waxay u tahay sharaf innagana waxay noo tahay sharaf waxaa ugu mudan uguna horaysa daafurka niira oo ah hay-adda aqoonsiga qaranka waxaan u malaynayaa citizenshipka iyo qofku inuu xaq yeeshaa waxay ka bilaabataa inuu helo kaarhka aqoonsiga dadkan aynu nahay ee reer s c waxay ku suntan yihiin dhammaan halganadii taariikhiga ahaa ee s c khaatumo waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaalana uu sababi doonaa waxaynu innagu u dhibaatoonnay oou yeesheen u halgameen taarikhdan aynu ku leenahay inaynu heli doono waxaan si gaara ugu mahad celinayaa maareeyaha hay-adda niira iyo dhammaan madaxda federaalka oo insha allah iyana inagu soo foolle dhowaan hay-adda niira waanuna soo dhoweynaynaa waxaan malaynaya baasaboorkii baa ka horreeyey waa qaadanay aniguna waa soo qaatay kaarhkana diyaar baan u aho la iga horrayn maayo marka maanta maalin weyn baynu ku jirnaa runtii oo aynu soo dhoweynaynay wufuuddii kala duwaneyd oo aanu dejinaynay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan maay qofkii u dambeeyey ana hadda soo dejiyey ilaa saakan waa dejinay aada iyo aad noogu faraxsannahay mana aana daalin kaarka aqoonsiga ee hay-adda niiraya ku bilowtay dalka soomaaliya iyo weliba uusayaa kuwa muhiimad gaareen hambaarsan dhammaan bulshada soomaaliyeed